mahadaysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle gowrahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inalo garfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii kala duwanaa oo ay ku soo shaqeeyeen barayaasha soomaaliyeed waxay la falaqaynayaa martida kale ah cali maxamuud maxamed cali dhuux oo muddo labaatan sanaa bara ka ah dugsiyada dalka iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir muddo ku dhow soddon sannona ku jira waxbarashada nidaamiga ah farsamadu waa ibraahim cali tobinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuura ee soo dhowaada saaxiibayaal
xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne
hagaag shanta bisha oktoobar sannad waliba waxaa loo dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee macallinka taasi oo xuskeeda lasoo bilaabay sannadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii markaasi oo la isku raacay in la maamuuso doorka baraha ka qaato fidinta cilmiga maadiga amaba diinigaba xogta bangiga adduunka waxay sheegaysaa in shan iyo siddeetan milyan oo barayaal ah ay goobaha waxbarasho ee dunida wax ka dhigaan sagaal iyo soddon dhibic toddoba milyan oo ka mid ah waxay macallimiinka yihiin dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe taasi oo ka dhigan in barayaasha ugu badani ay wax ka dhigaan heerarkaasi kaalintaasi baranimo si siman uma aysan wada qaadan ragga iyo dumarka waxaana jira firaaq muuqda sida ay tilmaamayso xogta bangiga adduunka sanadka marku uu gaaro laba kun iyo soddonka waxaa la saadaalinayaa inay kororto tirada barayaasha dunida oo ay gaarto ku dhowaad lix iyo siddeetan dhibic siddeed milyan oo barayaal ah kumanaan ka mid ah macallimiintaasi waxa ay wax ka dhigaan dugsiyada caasimadda muqdisho ka sokow in ay joogaan xaruntii dalka haddana waxa ay xaaladaha nololeed kala siman yihiin kuwa kale ee ka shaqeeya dugsiyada kale ee ku yaalla gobollada dalka markii ay burbureen hay-adihii dooliga ahaa oo ay ku jiraan kuwii waxbarashada waxaa bannaan cidlo ah ku soo dhacay ardaydii ku jirtay dugsiyada iyo jaamacadaha kuwaasi oo waayay goobo ay cilmiga u doontaan qaar ka mid ah barayaashii xilligaa wax ka dhigayay goobaha waxbarashada iyo aqoon-yahanadii dalka ku haray ayaa u xiytay in ay badbaadiyaan jiilkaasi si uusan nooga amban waxaana ay aas-aaseen dugsiyo gaar loo leeyahay waxaa ka shaqa bilaabay barayaal soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood weli wax u dhiga jiilka soomaaliyeed ee maanta ku jira goobaha waxbarashada waxayse ku soo shaqeeyeen xaalado kala duwan haddaba bilowgii siduu ahaa xaalka siday ugu suurageli jirtay in ay gaaraan dugsiyada waxbarasho maadaama isku socodka caasimaddu adkaa ma heli jireen barayaasha boogaag ee ardayda wax uga dhigaan marxaladdii xigtay ee ciidamada etoobiyaanku soo galeen dalka xaalka siduu ahaa tan maanta ay ku shaqeeyaanna waa side weydiimaha iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa falaqaynta ay qaybta ka yihiin cali maxamuud maxamed cali dhuux oo muddo labaatan sano ah bara ka ah dugsiyada dalka iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir soddon sano ku dhowna ku jira waxbarashada nidaamiga ah soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey bilowgii xaalka siduu ahaa guddoomiye cabdulqaadir ayaanu ku horumaraya warcelinta waxbarashada soomaaliya burburka kadib runtii waxaa bilaabay aqoon-yahano soomaaliyeed waxaa haysay waxbarashada wasaaradda waxbarasho oo heer qaran ah oo gobolada soomaaliya daraf iyo daxalba maamuleysa waxbarashada laakiin markii la waayey oy burburtay waxaa bilowday dadaallo keli keli ah oo aqoon-yahanadii gudaha ku jirtay gudaha ku sugnayd soomaaliya isxilqaameen oo ka bilaabatay si iskaax u qabso ah guryo yar yar oo maxaan ku dhahaa iyadoo colaadii ay jirto ayay awoodeen inaysan gacmaha isi saaran ee ay hawl bilaabaan sidaa darteed ayay waxay ka hortageen in jiilal fara badan ay ku qaangaaraan jahli dadaalkaas marka sidaas kusoo bilowday iyadoo marxalad adag ay jirtay colaado ay jireen abaaro ay jireen dalka uusan deganayn siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan intaba aysan deganayn ayay maaragtay waxbarashadaas ay soo hana qaaday dadaaladaas marka keli keligay kusoo bilaabatay waxaa yimid hay-ado u badnaa kuwa usoo gurmada dalka oo carab u badnaa oo ayana maarata xoogaa fan ah iskuuladii ilaa muddo waday iskuullada gaar iyagoo dhan ma wada ahan kadibna inta isnidaamyeen hay-ado waxbarasho samaysteen waxdii waxbarashada ayay sidaas wax yaroo khidmo ah uga qaadayeen oo ay ku dabarayeen guryihii jaarka ahaa iyo macalimiintii ilaa haddana sidaasay ku socotaa ilaa dalka marxaad jaamacadeed iyo takhasufyo ay uu gaaray oo waxbarashada sarena maarata ay kusoo biirtay marka sidaas ayay jaranjarada waxbarashada ay usoo xanaqaaday burburka kadib
marxaladaha kala duwanna mid mid ayaan u dul istaagi doonaa ustaad cali dhuux dhankaaga soo dhawow bilowgii dadaalka samata bixinta jiilka burburka ku dhashay ee dhanka waxbarashada siduu ku yimid
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay saacdiyo oo salaamaya idaacadda iyo guddoomiyahayga cabdiqaadir nahaa xasan oo barnaamijkaygala qayb qaadanaya horta sidaad og tahay marka uu dal burburo hay-adaha dalkao dhan way burburaan tusaale haddaan wax yar dib u noqdo dagaalkii labaad adduunku markuu dhammaaday waxaa dhacday inay burburtay markaasi waxa weeyaan hay-adihii dawladda oo dhan ama laborkii shaqaalihii waddan kasta uu lahaa hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay markaasi laborkii warshadaha ka shaqeynayay dhammaan way burbureen wixii ka dagaalkii labaad adduunka kadib marka maadaama dalkeenna uu burburay dhammaan hay-adihii waxbarashada caafimaadka iyo laborkii ama shaqaalihii dhammaaya qaranka wuu burburay wasaaraddii way burburtay sida hay-adihii kale dawladda ay u burbureen marka jiilkii marka ku dhashay burburkaas ama gaabkaas dawlad la-aanta ah waxa u istaagay dad aqoon-yahanaa oo soomaaliyeed oo ka badbaadiyey inay inay ama qori qaataan ama maxaa la yidhaahdaa ay bulshadii ay burburto waxay marka go-aan ku gaareen inay dhisaan iskuullo iyagoo isku dayaya markaasi waxa weeyaan maxaa la yidhaha si iskooda inay iyan cidina dacminaynin inay iskuulla sameeyaan in ardadii wax la baro marka hore waxay ku bilowdeen saan isleeyahay luqadaha dadkii luqadaha dhigayay iyo xisaabaadka iyo waxaas intay qolol samaysteen oo ninba wuxuu yaqiinay maaragtay dhigay ayaa ardadii saas lagu bilaabay kabacdina iskuulle aasaasiyo nidaamiyaha bilowday kabacdina dalladihii baa bilowday kabacdina markaasi waxa weeyaan dugsiyadii iyo jaamacadihii iyo sidaas ayaa mar ayay markaasi waxbarashadii ku hana qaaday oo ilaa maanta heerka ay taagan tahay aada arkaysid marka macallimiinta waxay kusoo shaqeeyeen wakti aada u adag oo macallinka naftiisuba ay khatar gelayso ama ardaygaba aan waxba la oran karinin oo dadku ay hubaysan yihiin oo maxaa la yidhaha noloshu iska adag tahay marka waxaan isleeyahay shaqa aada u adag bay qabteen qaabkaas ayaana lagu badbaadiyey hadda nidaamka waxbarashada ee hadda dalka jira
ustaad cabdulqaadir ku laabanaya bal haddaad xoogaa isyaro dul taagto marxaladaas lagu bilaabay waxbarashada kadib markay dawladdii burburtay marxalad nooceeyah ayay ahayd
waxay ahayd waxbarasha run waxay ahayd marxalad runtii waxbarashadu aysan haysan wasaaradda waxbarasho aysan haysan xafiisyadeedii kala duwanaa ee tacliinta qaabilsanaa gaar ahaan tacliinta asaasiga xafiiskii manaahijta guddoonadii waxbarashada wakaaladii madbacadda qaranka soomaaliyeed ee maxaan ku dhahaa daaba aysay buugta ardayda wax ka baranayeen warshadii dharka ee balxad ku taala ee soo saaraysay uniformka ardayda intaasoo dhanaa meesha ka maqnaa dawladdii gulnada siinaysa macalimiinta wax yarka ay ku shaqey ay ku shaqayn jireen intaasoo dhanaa maqnayd marka waa dareemi kartaa dadaal keli keli ah oo dad soomaaliyeed oo iyagaba noloshooda aysan meel saarnayn oo maaragtay marna xabadii ka gabanayo marna qalinka iyo buugga gacanta ku hayo runtii waxay ahayd marxalad aada u adag oo mas-uuliyadda iyo dareenka dadka ku jiray qalbigooda maaragtay ka duxaayay unba yaa ku khasbay inay ardaydaas ay waxbaraan mida kale guryo oo aan ku habboonayn ilan xarumihii waxbarashada wax dana gaara looga faa'iidaysto iyo wax la fiiqday oo maaragtay burburay noqdeen guryo yaryar oo aan u samaysnayn qolal jiifa hoo yar iyo kushiino iyo musqulo waxyaaba noocaas oo la isku jijebiyey ayaa wax lagu barayay marka Mhm.
waxbarasho aan agabna haysan eh, maxaan ku dhahaa en, mas-uuliyaddii hay-adihii qaabilsanaana aan haysan Eh, si shaksi ah iyo si koox koox ah loo wado ayay ahayd runtii waana lagu soo mooday meel fiicanna waa la gaarsiiyey Mm, mhm. Eh, adiga kuwatee barayaashii xilligaa wax dhigayay sidee ugu suurageli jirtay inay gaaraan goobaha waxbarashada maadaama ay magaaladu eh, colaada ay ka jireen qaarkeedna ay kala xirneedba
wallaahi waa waa- waa xeeladaysi uun xeeladaysi ayay- ay ayaa jirtay colaadihii qabaa'ilka runtii en, waxaan dhihi karnaa saameynta eh, ka weyn waxay waxay jirtay xilligii eh, faragelinta en, eh, dowladaha deriska oo ethoobiyaanki ay wadanka soo galaan ayaa ugu darnayd horta intii hore ee qabaa'ilku runtii en, si unbaa loo xeelaysan jiray laakiin taa way ka darnayd oo xaafado dhan iyo magaaladii oo dhan inta laga qaxaa banaanka loo baxay markaasaa waxaa dhacaysa macalin yaaqsiid wax ka dhigo inuu degmadooda jir uu jadwal kale ku leeyahay uu uu ka shaqeeyo labada iskuul uu wax ka dhigo marka Mm, taa- Afartan taa- kiilo taa uma waa u tegno.
imaan doonaa Marxaladda afartan ay kiilo gaarsiiyaan.
masaafo la eg inuu inuu soo wareego kii Mm, ka horreysay ee qabaa'ilka iyo maxaan ku dhahaa iyo eh, kooxihii maxaan ku dhahaa magaaladan ka telinaya ama dalka ka telinayay ayadu way jireen dhibaatooyin fara badan macalinkii oo soo shaqo tagay in la furto ardaygii maaragtay wixii yaraayu watay laga qaato waxyaabahaas oo dhan way jireen arday baso saaran oo colaado ay qabsadeen oo qaarkood ama dhinteen ama dhaawacmeen way jireen madaafiic maaragtay meelo oo ku habsaday waa jireen waxaas oo dhan way jireen haddana en, ma joogsan waxbarashadii waa la waday oo macalinka soomaaliyeed mar kastaba meesha en, uu joogo ayuu ayuu ka waday maaragtay wa- wax dhigistiisii mm, mm, mm. Eh, Ustaad Cali bal haddii aad sawirto marxaladda dowladdii ay meesha ka baxday dagaalo lagu guda jiray oo bilowga eh, samata bixinta jiilka ku dhashay eh, kuna hana qaaday burburka uu bilowday sidee marxaladda ahayd bal haddaad sawirto
duruufaha ugu adagayay waxay jireen oo ay macalimiintu la kulmeen xilliyadii dee dagaaladu ay dhacayeen waddanka sida hadda waddanka markii een two thousand markaas isigi labadii kun iyo lixdii markay etoobiya soo gashay oo kale dhul dhan baa laga guuray area dhan baa maaragta waxay noqotay meel laga cararay iskuullaa ku yilay aa, arday baa wax ka baran jirtay een marka waxa weeyaan xaalad aad u adag bay marka ka dhacday marka waxa weeyaan dhinaca waxbarashada Mm, waan isdhihi karno een, maaragtay qofkii ku shaqeeyey anigu xitaa duruufahaas kuwa ka- waa macalimiinta kusoo shaqaystaan ka mid ahay marka cabsi badan waxaa dhacday inaan halkan inta ka baxo een, ama maxaa la yidhaahdaa een, laga yaabo inaan afar kilomitr oo wareega aan lugeeyo oon gaarina lahayn een, maxaa la yidhaha geediyuhuud uu ku baxay haddaad xitaa xabadi kugu dhacdo wax kuu jeeda aan la arag inaad soo urto maahan aan lagu arkaynin Ee, meel walba ciidan ay fadhiyaan macnaha ciidamadii weliba amxaarada ay fadhiyaan dhinaca mursada baastada iyo xayla bareediya soonkaamna la iska xirayin waxaan ka shaqayn jiray iskuul yaraha goos oo primary ah ku yilay shaneema cabdiwaayeel agteeda marka dhul dhan oo waxaad arkaysaa wax jooga aan la arag ama wax dhaqaaqaya laga yaabaa inuu macalinku ku lugeeyo oo maaragtay duruufta caynkaasa uu uu kusoo shaqeeyey marka waa wallahi waa waa waa laga soo noolaaday laakiin xaalad aad u adag bay ahayd mm, mhm. Eh, labadaa xaaladood oo midan dambe ee ethoobiyaanka ay soo galeen dalka iyo tii ka ka horeyso oo xitaa magaalada ay qaarkeed ee ee kala xirnayd markaad fiiriso barayaasha ma heli jireen ama ma heli jirtay waxyaabaha u fududeeya ee inuu cashirada siiyo ee ardayda
Ee, de markii iskuullada la sameeyey sideedaba moogtahay een, iskuullada marna waxay ku bilowdeen qaab oo dadka saan kuu sheegaya luqadaha ingiriiska carabiga dadkii yaqiinay baa maaragtay xisaabaadka ayaa dhigi jira markii hore qol qol ama laba qol kabacdina markii iskuullada nidaamiga la sameeyey manhaj waa la helay haba kala duwanaada manhajka oo kenyaan iyo een, manhaj ah, markaa dhinaca carabta ka imaanaya iyo manhajyadaas kuwa carbeed iyo kuwa afrikaana kuwaasa la dhigi jiray kolley ma jirin manhaj soomaaliya marka macalinku buug uu heli jiray uu cashar ka diyaariyo ama uu ka akriyo marka wuu heli jiray taasi way jirtay Een, marka ah, way jirtay oo manhaj la-aan dee ardayga wax lama ba- ardayga maskaxdaada wax kama bari kartid waa inaad reference haystaa meel aad wax ka barto ardayga waa inaad haysaa hadduu ar- iskuulkiiba yahay iskuul nidaamiya wax adiga maskaxdaada aad ka keenta ardayga uma dhigi kartid manhaj baad raacaysaa ama ha ahaado kenyan ha ahaado ama manhaj carabian ha ahaado midku doonaba ha ahaadee manaahij baa jirta la isticmaali jiray laakiin ma midaysnayn oo iskuul walba dee wuxuu haystay asagu book oo text bookistoo asagu maaragtay uu asagu uu iskuulkiisa maaragtay wax ka bara ardayda ustaad ustaad cabdiqaadir aa markaan dhankiisa aadaya ustaad cabdiqaadir xoogaana waa ka carabowday qaabkii waxbarashada ay ahayd xilligii ethoobiyaanka haddii aad wax sii raacinayso intaa kadibna barayaasha ma heli jirin waxyaabo u fududeyn kara waxbarista dhallaanka sida buugaagtoo kale
marxaladan runtii hayaan ayaa dhacay oo dadkii oo dhan magaalada way ka hayaameen banaankaa loo baxay degmooyinka dhinaca koonfureed jiro ilaa iyo ceelasha ilaa aftooy inta kafaysay runtii dhoorteen waxaa jiray dugsiyo iyo yar haray dhanka kale marka macalimiintu runtii masaafo dheer ayay soo wareegi jireen qaarkood isku gudbi jiray wadooyin khatar ah oo dadkuna marka ay mari jireen oo wadiiqooyin yaryar ah oo naftu maaragtay aan lagu aaminayn oo xabaduhu iyo madaarshadu ay socdaan way jirtay ayadoo saas tahay ayaa haddana macalinka hubkiisa marka sama dhigi jirin oo ah buug iyo qalinka marka buugga iyo qalinkaas iyo jeesadiisa uu wato runtii mar kastaba way jireen macalinka sida sacali uu sheegay macalinku cadaysin ma ahanoo iskama socdo asoo maaragtay balas balas balasho iskama imaanayn fasalkee cashar diyaarintiisa iyo buugtii muqararka iyo manhajkii uu haystay haba yaraadaan laakiin haddana maadadaas uu ku qoran yahay buuggeeda oo sanadkaas la dhigaayo uu haystay mar kastaba sida calaladiisa uu xiran yahay oo ula qaxo ayuu buugtiisa iyo baagiisa oo ay igu jiraan buugta uu ula qaxaayo si ardayda markasta waxbarasho la-aan aysan u noqon marka dhinacaas dhib kama jirin markasta wax wax laga dhigo waa la hayay laakiin ardayda ayaanan haysan buugtaas macalinka laakiin halka buuga wax ku dhigaayo wuu haystay iskuulka sanadki unba wax u maareyn jiray sida uu ustaad cali sheegay way kala duwanaayeen luqadaha wax lagu dhiganayay iyo iyo iyo iyo manhajka la dhigaayo intaba laakiin waxay ahayd marxalad runtii looga soo gudbay maxaan ku dhahaa duruuf markaas jirtay
ethoobiyankii dalka uu ka baxay marxalad kale oo dowlado kumeel gaar ah dalka ay ka dhisan yihiin ayaa la gaaray bal marxaladana xaalku siduu ahaa runtii markaan dambe waxaa meeshii ka baxay xaaladii nabadgeliyo xumo saa'idka ahayd ee madaafiicda iyo hubkii waaweynaa ee magaalada lagu garaacayay iyo maxaan ku dhahaa burburkii soo gaarayay guryaha iyo xarumaha waxbarashada iyo isbitaalada iyo goobaha adeega oo dhan dadkii naf baa soo gashay magaaladii baa lagu soo noqday dugsiyadii banaanka loo lo looga dabageeyey dadkani magaaladii bay kusoo guryo noqdeen sida dadka ay usoo guryo noqdeen halkaas ayaa maaragtay qof kastaba gurigiisii iyo maxaan ku dhahaa iyo meeshii uu deganaa oo caruurtiisa ay ku noolayd iyo dugsigii uu dhiganaya loo soo haleelay marka waxaa jira markaas maadaama amni xumadu ay sababeysay xaalad ganasho la-aan ah markii ay ciidankaas meesha ka baxeen waxbarashada si degan ayay usoo noqotay dugsiyadii iyo imtixaanadii iyo maxaan ku dhahaa hawlihii ay wadeen oo qiimeynta ardayga ah iyo manhajkii muqararkii loo dhigaayo si xasiloon oo deganaansho ah ayaa runtii lagu dhigay iyo ka dambeeyay laba kun iyo maxaan ku dhahaa marka ay baxeen wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii marka xaaladaas ilaa hadda maaragtay wax dhib ah ma jiro mararka qaarkood shilada waa dhacayeen meelaha qaar way ka dhacayeen laakiin haddana sidii hore oo madaafiicdii habowga ahayd oo isku socoto indho la-aanta ahayd ma jirin marka sidaa ayay ahayd marxaladaasi
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan meyga hartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan ku eegayno xaaladihii kala duwanaa ee uu ku soo shaqeeyey baraha soomaaliyeed waxaa ila falaqaynaya martida kale ah cali maxamuud maxamed cali dhuux oo muddo labaatan sano bara ka ah dugsiyada dalka iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir soddon sano ku dhowna waxbarashada nidaamiga ah ku guda jira waan isku soo laaban doonnaa balse marka waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martida barnaamijka intaanan kaa gudbin intii magaalada ay colaadaas ka jirtay dugsiyadii qaar waa tilararo dadkii markay ceelasha biyaha iyo deegaanada u qaxeen looga dabageeyey qaarkood madaafiicdii dhacaysay ayaa waxyeelaysay marka goob ardaydii soo laabatay wax lagu baro in la helo ma fududaatay maadaama qaarkood ay ku burbureen gantaaladii la ridaayay iyo madaafiicdii
haddii aan ka hor saacada aan waxyar uga hormaro runtii dugsiga sooxda meel baa u calaamadaysnayd markii hore inta badan boqolkiiba sagaashan iyo ka badan dugsiyada markii horeba goobo ama xarumo ijaar ah ay ku jireen guryo gaar loo leeyahay haddii dib uu soo gaaray meeshii uu ardayda wax ku baraayay meel aan ka fogeyn ayuu runtii dugsigiisi uu ka furay marka taas wax dhiba kama taagnayd xagga soo noqoshada iyo zoonihii uu dugsigu ka furnaa iyo macaamilkii dadkii u ahaa waalidiintii ardaydiiba si fudud ayay isu heleen ustaad caliya markaan ku laabanaya waad ka sheekaysay ustaad caliya suu ahaa xaalka xilligii etoobiyaanka ay dalka joogeen iyo sidii ay marxaladda ugu adkayd baraha soomaaliyeed kadib waa lasoo laabtay ciidamadii ethoobiyankana waa ay baxeen dowlado kumeel gaara dalka ka bilaaday bal marxaladan kale xaalku siduu ahaa markii la soo noqday dee waxa weeyaan xarumaha permanenty ma aha sideedaba waxay ahaayeen xarumo iskuol walba ma ogtahay iskuol permanenty oo xarumo gooniya lahaa waa jireen iskuullada laakiin iskuulla waxaa jiray ayagu dee guryo kale isdega jiray oo aan permanenty ahayn ayaguna markay hadda soo noqdeen waxay samaysteen dusishino cusub dusishinaadaasay waxbarashadoodii ka bilaabeen halkaasay markaasi waxa weyan ardaydoodii intii ay heleen iyo wixii kusoo biirayba ay kasii wadeen marka sidaasay noqotay mar kastaba waxbarashadu waa soo fiicnaanaysay xilliba xilliga ka dambeeya wixii ishelay oo xaruntoodii kusoo laabtayna waaba wayba iseleenba hadee maaragtay iskuuladii xarumaha kulahaa magaalada marka ayaga ardadoodii kusoo noqotay iyo macalimiintoodii maaragtay waxa weyan xarumihii ay waxbarashada ayay ka bilaabeen marka sidaas ayay waxbarashadu marka ahayd macnaha muuqaalkeeda
ustaad cabdiqaadir haddaan kugu soo laabto inkastoo magaalada lagu soo laabtay colaadihiina xoogaa laga reystay haddana waxaa jiray wadooyinka qaybo badan oo kamid ah oo xirnaa isku socodkana ma uusan fududeyn marka mushkiladaa ka jirtay dhanka isku socodka sidee barayaasha u saameysay
magaaladan runtii xilliga la xiray oo marna xiritaanka labu laba qaybood aan kala qaadno marna waxa waaye sida laga joogo ayaa jidadka la iska xirayay oo ama madax imaaneysa ama dhoofeysa darteed ama meel oberashino ay ka socdaan iyo waxyaaba noocaas oo kale ah way jireen oo dadku macalimiinta bulshada socota shaqa tegaysay ka mas-uun bay uxeelweysanayeen qaybna waxaa waaye jidadkan oo muhiimka u ahaa isu socodka oo dhagaxaanta lagu gooyey oo halkaa laamiyo keliya la maraayo qaybtan dambe waxay dheeraysay masaafadii iyo jaamkii iyo soo daahidii maxaan ku dhahaa ardayda iskuulada ay kasoo daahayeen ama goobaha waxbarashada u socdaan iyo macalimiintii iyo mararka qaarkood oo jidka dheer uu isku xirto gaadiidka ayagana runtii caqabado badan ayay lahaayeen ilaa haddana way leeyihiin marka taana waxay bahda waxbarashada ula siman yihiin shacabka soomaaliyeed ee ku dhiban maaragtay jidadkaa xiran
ustaad caliyo weli waxaad kamid tahay barayaasha soomaaliyeed ee shaqeeya shaqeynayana marxaladahaas kala duwanaa hadda tan lagu jiro inkastoo la helay manhaj ardayda wax laga baro xaalka hadda aad ku shaqaysaan waa sidee marka laga reebo in aad manhajkii haysataan
waa mahadsantahay sacdiil waa run manhajkii waan haysanaa manhaj midaysan oo de ardayda soomaaliya o dhan ku midaysan tahana hadda la dhigaa waa muhim marka xaaladda aan ku shaqeyno hadda haddii aan ku sheego waxa weeyaan waxaad og tahay horta waxa weeyaan sidii hore waa laga fiican yahay oo de waaba kuu sheegay oo waxaan ku yiri macalimiintu waktiga unbaya hadda ayagu maaragtay ayay ayay ayay ku xiran yihiin hadda sida waktigu yahay bay ficnaantooda iyo horumarkooda iyo shaqadooda ku xiran tahay hadda duruufaha marka lagu shaqeeyaahi waa maxaa la yidhaahdaa waa duruufo qof walba dee personalitygiisa iyo tabashadiisa iyo kartidiisa wax ku xiran waayo wax hadda guud oo macalimiintu ka siman yihiin oo ama xaquuqa ama ixtiraama oo maaragtay maaragtay ama gooniya ma jirto laakiin waxay ka siman yihiin shaqadaas inay qabtaan qof walbana uu meel ka shaqeeyo macalinna uu yahay oo maamuuska macalinimada ay ka siman yihiin marka duruufaha lagu shaqeeyo waxaa kamid ah macnaha weyan nolosha macalinka ama hadda ayfal hudhkiisa waxa uu soo saarayo oo ama qoyskiisa siinayo ama uu maaragtay waxa weyan isaga noloshiisa macnaha maaragtay uu uu rabay inuu ku seef gareeyo ma aha wax ku filan macalinka oo baahidiisa dabooli kara waxaa laga yaabaa macalinku haddana ma helo tababaro markaasi waxa weyan ay xirfadiisa ama uu ku siyaadinayo ama seminaaro oo maaragtay ay ama wasaaradii u qabato ama maxaa la yidhahdaa aqoontiisa lagu kobcinayo macalinka marka marnaba hadda self sufficiency maaha wax isku filnaansho ah oo macalinka soomaaliyeed maanta uu ku shaqeeyaa meel kastaba ha jooge ma ay jirto ma ay jirto markaas laakiin waxaa jira ixtiraam guud iyo shaqo guud oo uu dadkaas u hayo bulshadaas soomaaliyeed u shaqeynayo oo dee ajarna kaga rabo maxaa la yidhaahdaa baaburacna uu ka helayo maanta intuu hawshaas wado oo wax la leeyahay ile macalinka maaragtay laftiisu meelaha uga shaqeynayo waa meelo brivada dad baa iskale dadka guryay kareeyaan ayaga laftooda budget bay ku bixinayaan nolol bay ka rabaan dadka maamulka marka waxa weeyaan waxaa la isleeyahay maaragtay shaqadaasi ha socoto ee hadda qof un hadda dhereg un meel la fadhiyaa ma jiro macalin ama maamul ha ahaado ama ama macalin caadi ha ahaado marka shaqadaas unbaa la wada wadaa sidii lagu wada wadi karaana waa dulqaadkaas dulqaadkaas unbaa lagu wada wadaa lagu wada jooga
ustaad cabdiqaadir markaad fiiriso marxalada maanta lagu shaqeynayo inkastoo manhaj la helay oo tii hore ay dhaamto oo ardayda wax laga bari karo buugaagtina ay heli karaan maanta marxaladan bal haddaa wax yar isdul taagto uu hadda ku shaqeynayo baraha soomaaliyeed iyo caqabadaha taag runtii waa ustaad cali baan la qabaa marba marba antaa marxaladda hadda taagan iyo marxalad kastaba waxbarashada runtii kama maarmayso hay-ad dawladeed oo gacanta ku haysa oo og baahida waxbarashada iyo dhaliilaha iyo meelaha lagu ammaanan yahay iyo meelaha gaabiska uu ka jiro maaragtay maanta tan la taagan yahay runtii waxay dhaantaa tii hore laakiin weli waxbaa dhiman oo waxa waaye bahda waxbarashadu inkastay dadaal ay wadaan haddana waddan soo kabanayo colaado kasoo kabanayo oo dhibaatooyin fara badan qaran dumay kusoo dhex noolaa ayaa ayay maaragtay waxbarashadana lasoo kabanaysaa marka markastoo gadaal loo sado insha allahu tacala waxaan rajeynayna horumar inuu sii jiro laakiin haddana lama dhihi karo sidii la rabay iyo yoolkii iyo hadafkii meeshii geediga lagu fura ayaa la gaaray lama dhihi karo weli waxbaa qabyo ah insha allahu tacala waxaan rajeynaya waktiga waxa qabyada inuu sixi doono hadduu alla inuu horumarna la gaari doono inkastoo macalimiintu ay marxalado kala duwan kusoo shaqeeyeen xilli aysanba mushaar qaadan jirin ay soo shaqeeyeen maanta xoogaa mushaara ayay qaataan kumana filna sida ustaad caliba uu inoo sheegay marka marnaba inta isku imaateen ma isweydiiseen ugu yaraan sidee loo xalin karaa mushkiladan taagan si macalinkii uu isagoo niyad fiican ardaydii wax u baro
runtii si kastoo la isugu yimaado waxa waaye waxa macalimiinta iyo maamulada iyo ay wax ku wadaan waxa waaye waxa yar ee waalidka laga qaado waalid duruuftiisa dhaqaale aan ognahay iyo siduu ku keenay aan ognahay wax uu dhiibay oo uu naftiisa ka huray ayuu dugsigii maaragtay keenaa in badan oo dugsiyada joogtane runtii ay wax ay ay wax lacag la-aan ay wax ku dhigtaan boqolkiiba afartan ku dhawaad meelaha qaar qaarna way ka badan yihiinba marka duruuf kasta iyo isu imaad kastaba macnaha ma dhalinayso in dugsiga dakli ahaan uu uu kobco waxaan ognahay baraha soomaaliyeed mar hore iyo haddaba runtii waa waxay kamid yihiin qaybaha bulshada ugu nolosha adag waagii hore oo nidaamku uu jirayna waxay ahayd wasaaradda waxbarashada wasaaradda ugu dhaqaalaha yar ugu wax dheefka yar uguna maaxaan ku dhex dadaalka badnaa oo macalimiinta soomaaliyeed xagga mushaarka waa la yaqaan waxay ku shaqayn jireen hadda oo burbur uu jiro oo wasaarad wax siinayso mushaar ka bixinayso macalimiin aysan jirinna waa ka daran tahay marka dugsi kastaba dadka aasa aasay ayaa mas-uuliyada isu saare in waxa yaraa ilmaha laga qaado lagu celiyo macalinkii ijaabkiina lagu dhiibo marka umalaymaa dugsi maanta isbixiyo oo siduu rabay gaaray waa hadduu jirana wa waa boqolkiiba hal ama ka yar hadduu jiro marka waxbarashada waxaa lagu wadaa dadaalkaas waxaana asal u ah macalinka soomaaliyeed mar kastaba miisaankiisa xan- xasanaadka inuu ilaahay u saaro dadaalka iyo jihdiga uu bixinaayo halkaas ajir filashada ayaa asal u ah laakiin wax buuran oo ama uu iskuul ama jaamacad uu ka qaato ma jirta haba yaraatee dabka igu baxay dadowta igu shidan dabka igu baxay dadowta igu shidan qashada dareenkan dibna haygaluga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaago oo ay marti ku ahaayeen toddobaadkan cali maxamuud maxamed cali dhuux oo muddo labaatan sano ah bara ka ah dugsiyada dalka iyo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir soddon sano in ku dhowna ku guda jira waxbarashada nidaamiga ah aan ku falaqaynaynay xaaladihii kala duwanaa ee uu kusoo shaqeeyey baraha soomaaliyeed maadaama toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee macalinka anigoo sacdiya nuura ayaa idiin tabinayay ibraahimna waa uu farsameynayay kulan dambe nabadgelyo dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne